xisbiga talada haya sidaad warkaba ku maqlayseen ee dalka zimbabwe ee zanu p f ayaa maanta xilka ka xayuubiyey hogaamiyihii xisbigaasi madaxweyne robert mugabe iyaga oo guddoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi tallaabadan ayaa loo arkaa mid wadada loogu sii xaarayo in madaxweyne robert mugabe laga qaado xilka madaxweynaha maalmaha soo socda nuur xasan nuur bukhaari stuudiya la fadhiya ayaa warbixintan kooban inooga haya mahadsanid caasha kulan ay maanta ku yeesheen magaalada haraare ee caasimadda zimbabwe ayay xubnaha xisbilxaakinka zimbabwe ay ku soo afjareen ku dhowaad afartan sano uu madaxweyne robert mugabe soo hogaaminayay xisbiga zanu b f dhammaan xubnaha xisbiga ayaa isku raacay in madaxweyne ku-xigeenka zimbabwe manangagwa uu yahay hogaamiyaha xisbiga zanu b f hogaamiyaha cusub ee maanta loo magacaabay guddoomiyaha xisbiga zanu b f emerson manangagwa ayaa loo arkaa inuu noqon doono madaxweynaha dalka zimbabwe dhowaan ayaa waxaa shaqada madaxweyne ku-xigeenka ka eryey madaxweynaha uu hadda xaalka ku xun yahay ee dalka zimbabwe robert mugabe xisbiga ayaa sidoo kale marwada madaxweyne mugabe grace mugabe ka qaaday xilkii hogaamiyaha qaybta haweenka ee xisbiga sidoo kale waxay xubnaha xisbiga xilkii xubinimada xisbiga ay ka qaadeen grace mugabe karis musfanwa oo ka tirsan guddiga dhexe ee zanu b f ayaa sheegay in uu sii dhammaanayo wakhtigii wadaxaajoodka ee madaxweyne mugabe islamarkaana ay u wanaagsan tahay inuu xilka ka dego inta ay goori goor tahay waddo kale oo xilka looga qaadi karo madaxweyne mugabe ayaa ah in baarlamaanka uu ku sameeyo shaqo ka joojin afhayeenka baarlamaanka zimbabwe innocen ganose ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee epi in haddii uusan madaxweyne mugabe xilka bannayn tallaadada soo socota ay si dhaqso ah ay u bilaabayaan hanaanka ay xilka uga qaadayaan hase yeeshee wiil uu adeer u yahay madaxweyne mugabe oo lagu magacaabo batrick zuwaw ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee royters in adeerkiisa iyo xaaskiisa aysan diyaar u ahayn inay iscasilaan islamarkaana ay u dhimanayaan waxa saxda ah sida uu yidhi zuwayo oo ka soo hadlay meel aanan la magacaabin oo ku taala south africa ayaa sheegay in caafimaadka adeerkiis madaxweyne mugabe oo ah saddex iyo sagaashan jir uu yahay mid wanaagsan inkastoo uusan si wanaagsan u hurdin tan iyo markii awoodda waddanka ay la wareegeen militariga arbacada lasoo dhaafay sabtidii shalayna kumanaan ruux ayaa isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ah ee haraare dadkan ayaa dalbanayay in madaxweyne mugabe uu xilka ka dego goor dambe oo maanta ah ayaa lagu wadaa in madaxweyne mugabe uu la kulmo saraakiisha ugu sarraysa militariga dalkaasi lama oga inuu aqbali doono iyo inuu diidi doono iscasilaadda ay militariga iyo shacabkaba ay dalbadeen madaxweyne mugabe ayaa talada dalka zimbabwe qabtay sanadka kun iyo sagaal boqol iyo siddeetankii ilaa iyo haddana waa madaxweynaha ugu muddada dheer qaaradda afrika
aad baad u mahadsan tahay nuur xasan nuur bukhaari oo inoo soo koobayay xiisadda siyaasadeed ee ka taagan dalka zimbabwe iyadaoo xisbiga talada haya ee dalkaasi ee zanu b f na uu maanta xilka ka qaaday hogaamiyihii xisbigaasi madaxweyne robert mugabe iyaga oo guddoomiyaha xisbigana u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee dalkaasi halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a